waxaad la socoto shalay ciidamada ee dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidanka danab ee heer federaal waxay howlgal caalami ah oo ee muhiimad weyn ugu fadhiya shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan jubbaland ka fuliyeen deegaanka buulaxaaji oo kismaayo u jirto sagaashan kilomitir ee aan isleeyahayna waa ubuxudii nimanka cadowga ah ay dadka ee jubbada hoose ku nool ay ka dhibaataynayeen bay ciidanku si nabadgelyaha kula wareegeen kuna sugan yihiin kuna sugnaan doonaan insha allahu haddii ilaha yidhaahdo maxay tahay marka qorshaha ama ujeeddada ka dambaysa in ciidamadu ay gaaraan deegaanka buulaxaaji
adeer qof de qorshaha buulaxaaji waa fara badan yahay midiyaha wax badan oo aan yani laga sheegi karin oo qorshihii waa jiraan laakiin waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye nimankani base bay u ahayd buraxajiid waxaa afka ku haya lafta weyn ee yani ama buraxajiid lagu magacaabo laakiin sii dabadheerideeda xagga koonfurta ilaa kenya gasha ilaa raskamboni tagta yani waana meelaha hanta ay u taalla nimanka khawaarijta ee yani jubbada hoose iyo soomaaliyaba ay isleeyihiin maalinta ugu dambaysa ee inay nafta kula dhuuntaan ay qorshaynayeen marka buulaxaaji jiritaankeedu macno fara badan buu ugu fadhiyaa dowlad goboleedka jubbaland iyagana khatar weyn buu ku yahay culays weynna wuu ku yahay nimanka khawaarijta waxaana la dhihi karaa barahii laga qabanaya barti ugu muhiimsanayd weeyaan maanta midda buulaxaaji jiritaanka ciidanku ay ku tageen fara badan oo aad fara badanna way u leedahay markii ugu horreysay ma ahan oo buulaxaaji ciidamadu ay tagaan inkastoo dee hadda ay tahay markii ugu horreysay oo xalay halkaas ay ku baryeen qorshuhu ma wuxuu yahay in buulaxaaji la joogo mise in ciidamadu ay gaaraan deegaano kale oo ay al-shabaab ku sugan yihiin oo jubbada hoose ah waa fiicantahay su-aashaas waa su-aal aada u muhiimsan runtii dee dadka aan statistiska ciidanka aqoonin qodobka in badan bay war ka soo celiyaan doodna ka keenaan ciidamadu laba laba shaqo oo laba waajiba baa isgarab yaallo oo inta badan muuqata mid waxa waaye ciidanka ciidanka dawladdu inuu xog ka helo cadowga markuu xog ka helo cadowga la baansado in yani dhaqaaq lagu sameeyo lagu burburiyo marka ay ku sugan yihiin ujeedadu intaan weeye cadowga in lagu burburiyo beyskaa xogta laga helay iyadoo laga faa'iidaysanayo xogaha wardoonka ah midaas hadday hadda ka hor jirtay statiska ama go-aanka madaxweynuhu hadda uu bixiyey ciidanka jubbaland iyo ciidanka dowladda federaalkiina ay ku hawlgaleen ma aha kaasa waxa waaye si barmanti ay u joogi doonaan ula joogaan ee uguna sugan yihiin muuqaalka aan soo bandhigaynana de waa waa laga dheehan karaa ciidan hadda yani cadow burburin keliya u tiri maha waa ciidan quantile quantatile ku filan inay deegaanka joogaan weliba ay sameeyaan dhaqdhaqaaq intaa ka badan sida la ogyahay deegaanka ciddii taqaana joogitaanka buulaxaasi wuxuu soo afsanayaa ku jiritaanka area badhaadhe ilaa yani jorra dhulka la yidhahdo suuragal maaha iyadoo ciidamadii dowladda ay joogaan buulaxaaji inay koonfurta wax ka sii ah ay ku jiraan nimanka iyo baddada marka qodobkaasi waxaan isleeyahay wax ee ciidamadu horumar ay sii sameeyaan mooyaane insha allahu siduu qorshuu yahay ma soo noqon doonaan caqodobka waan u cadaynaya waana ku celinaya carabkaan ku adkaynaya ciidamadu way joogi doonaan insha allahu haddii ilaha yidhahdo waa yahay degmooyin badan baa maqan oo jubbada hoose ka mid ahi sida badhaadhe iyo sidoo kale dhanka jamaame iyo degmada xagar oo kale tuulooyin dhowrana al-shabaab weli waa ay ka taliyaan marka muxuu kaga duwanaan doonaa howlgalladii hore aad u samayn jirteen horta dee hawlgalka la samaynayo waa wax iska yani wakti waa wax soconayo sida a b c d ama one two three four u soconayo waay maalin maalmaha kamid oo kismaayo waxa waaye ciidamadu deegaanada aad sheegtay hadda saddex degmo aad sheegtay qaababka camal loogu talagashanaya waa iska desir ciidan inta aad la socoto degmada badhaadhe ciidamada jubbaland way tageen hadda ka hor degmada xagar way tageen hadda ka hor yani waxaan ka wadaa saacad walba oo loo baado ciidamada jubbaland way tegi karaan deegaanada hadda gacantooda ka maqan laakiin marar badan waxaa yani culays ka yimaadaa ku sugnaanshaha meeshaas kanashada difaacaas wax badan oo qorshaha oo midiya lala wadaagi kara ama dadka shacbiga indhahooda ayna hadda dareemi karin baa yaa yaa lagama maarmaana waa tahay ciidamada ciidamo difaacooda adkaysta waa in la helo hadda marka barnaamijkan hadda buulaxaaji ciidamada tababar ka soo baxa jubbaland ay diyaarayso waana tiradooda sheegayni ciidamadaasi waxay noqon doonaan ciidamo hanta deegaanka buulaxaaji iyo weliba ilaa deegaanka balaale ilaa taasoo kale waxaan u diyaarinaynaa deegaanada kale ciidamadii hanan lahaa ee difaac sugan yacni ku samayn lahaa waa lagama maarmaan taasoo u baahan dee waktigeeda diyaargarowooda waana hawl gacanta lagu hayo mina istaagayo socodka ciidanku uu socdo deegaanada gacantooda ku jira nimankaa khawaarijta waa la tegayaa biilillahi karim waayahay afayeene waxaa jirtay in dhaqdhaqaaq ciidan uu maalmahan ka jira kismaayo iyo sidoo kale deegaanka raskaamboni oo laftirkooda warar ku sheegaya in ciidamadii halkaa ku sugnaa ay soo dhaqaaqeen oo badhaadhe u jihaysteen taa bal ka waran
run waay adeer ciidamada horta de sidaan markii horeba warka ku bilaabay intii buulahaaji ciidamadu ay joogaan baraale horta cid ku jiri doontaa ma jirin ma jirto ee kusugnaanshahooda baraalena sida adiga adogta aadan kismaayo iyo deegaanka adigu waa taqaanaa si aad gaab isu aday baraale weligood ku joogeen waxa waye deegaanka ku hareereysan oo la duway dowladka dugalaan baa jooga waxay boolis ku sheegaan yaa horta degmada baraale joogay ciidan fara badan ma joogin tegitaanka buulaxaaji marka wuxuu sahlayaa ciidanka raaskaboon iyo buurgaaba iyo kudhaa iyo jooga yani eriyadaas oo dhan jooga inay degmada tagaan bay u sahlanaanaysaa waana la socdaa dhaqdhaqaaqoodu waayahay ugu dambayntii marka ma jiraan ilaa iyo hadda wax iskahorimaadya oo ka dhacay nawaaxiga buulaxaaji ilaa iyo dhinaca dhulka jooraha haa horta qabashada meesha ama tegitaankeeda horta culays weyn kama malin waa iskaga carareen oo ka isxaabeen laakiin meeshu waxay ku taallaa waa waa waa abkii badada ee yani buulaxaaji lata buulaxaajiyaa la yidhahdaa ciidamadu dhaqaaq bay ka samaynayeen area ilaa afartan kilomitr oo badada ah ee shalay iyo maantaba ugu jira iska horimaadyaha yaryar oo aan weynayn oo yani nimanka khawaarijta meelaha ay isku uruursanayaan ciidamadu kolba ay ka eriyayaan waajibta laakiin ilaa hadda wax weyn oo dagaali ma dhicin